bismillaahi araxmaani araxiim kulanti wacan oo wanaagsan khayaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin arbacada taariikhdu ay ku haastaysan tahay shan iyo tobanka bisha februari sannada labada kun toddobiyo tobanka kusoo dhowaada dhagaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan waxaa weli ka soconaya qaybo ka mid ah deegaanada maamulka galmudug uu ka arriminaya dagaalka u dhexeeya dhaqdhaqaaqa al-shabaab iyo ciidamada dowladda federaalk soomaaliya oo la tilmaamay inay kusii wajahan yihiin degmada xarar dheere ee gobolka mudug camaare oo ka tirsan mudug waxaa la tilmaamayaa inuu ka dhacay dagaal aada u xoogan oo u dhexeeya dhinacyada waxaana wararku ay tilmaamayaan in labada dhinac ay isu adeegsadeen hubka noocyadiisa kala duwan iyadoona saraakiil ka tirsan ciidanka dowladda soomaaliya oo warbaahinta la hadlay guulo ay ka sheegteen dirirta u dhexaysa shabaab iyo dhinacooda camaare waxay ka mid tahay meelaha ay muddooyinkii daba gacanta ku hayeen al-shabaab inkastoo dhowr jeero hore gacan ku haynta goobtaasi isbadbedel xoogan uu ku yimid iyadoo marba dhinac uu halkaa gacanta ku dhigayay waxaana wararkii ugu dambeeyey laga helay ay sheegayaan haatan dadka deegaanka inay bilaabeen inay isaga cararaan goobta maadaama uu weli jiro isu xulufaysi labada dhinac oo ku aadan isubaaruursi iyo diyaargarow ku aadan dagaal mar kale deegaanadaasi ku dhex mara shabaab iyo ciidamada dowladdu ay kaabayaan ciidamo shisheeye oo la sheegay inay qayb ka yihiin kuwa cadaan ah oo ka socda dalka maraykanka muddooyintii dambe waxaa halkaa gaarayay ciidamo aada u fara badan kuwaas oo ka kala imaanayay maamulka galmudug dowladda federaalk soomaaliya iyo ciidamo ajnabi ah oo ka qayb qaadanaya dagaalka xulufka ee lagu qaadayo dhaqdhaqaaqa kooxda al-shabaab ee weli gacanta ku haya qaybo ka mida deegaanada maamulka galmudug uu ka akrimiye ee nawaaxiga degmada xarar dheere oo ah saldhigga deegaanada galmudug ay gu xoogan yihiin dhaqdhaqaaqa al-shabaab wararka naga soo gaaraya xeebaha dalka yemenna waxa ay tilmaamayaan in dooni u rarneed ganacsato soomaaliyaha kuna sii jeeday degmada hobyo ee gobolka mudug ay ku degtay halka iyadoo doontan ay kasoo shareecatay wadanka isu taga imaaraadka carabta doontan oo sidee badeecooyin kala duwan ayaa waxaa la sheegay inay u rarneedeen ganacsato soomaaliyaha waxayna ku jeeday degmada hobyo oo dhowaan dekadeeda dib u dayactir lagu sameeyey weli wax faahfaahino dheeraada lagama bixin sababaha keenay degista doontan iyo sidoo kale inay cilad ku timid waxaase jira baaritaano weli ay wadaan saraakiisha isutaga imaaraadka carabta ganacsatada soomaalida ee doonta ay u rarneed dhinacooda weli wax waraa kama soo bixin oo ku aadan degista doontan badeecadaha kala duwan side ee kusii jeeday degmada hobyo handidhowraha guud ee qaranka soomaaliya ayaa ku eedeeyey xukuumadda soomaaliya meelmarinta miisaaniyadda sanadka labada kun toddobayo toban ee ay meelmariyeen asigoo tilmaamay in miisaaniyadda la meelmariyay ay ahayd tii sanadkii labada kun shan iyo tobankii waxa uu sheegay hantidhowraha guud ee qaranka soomaaliya mas-uuliyadda dhibaato yimaada inuu qaadi doono ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya maxamed cumar carte oo shir guddoominaya kulankii maalintii shalay golaha wasiirada ay ku meelmariyeen miisaaniyadda dowladda soomaaliya
miisaaniyadda ay meeshan keeneen waa tii shan iyo tobanka weeye tan shan iyo tobankana waxa weeye lifaaqii waxaa ka maqan xafiiska hantidhowrka oo wixii ay ku baxay wixii qaad ahaa wixii oo dhan baanu diyaarinay waana lala dhinac maray madaxa minister ku-xigeenka ayaanu sheegnay madaxa minister ku-xigeenka ayaana dhowr wasiir meel ku urino yiri miisaaniyaddii shan iyo tobanka ayaan halkaa ku marinay marka maxamed cumar xabse ayaa wixii qalada oo miisaaniyadda ku saabsan qaadaya waa khalad weeye wasiirkuna arrintaa way iskula hoodeen waxa weeye sida sharcigu yahay sharciga ha la ilaaliyo dhaqan dhaqaale ayaa waddanku leeyahay wuxuu leeyahay shuruuc dhaqaaluu leeyahay dhaqaalihii iyo shuruucdii in la dhinac maraayo waa khalad ciddii samaysay baa hadda qaadaysa marka waxa weeye dad aan xisaabtan iyo waxayse dabamarin keliya ka shaqaynaya baa waddankii gacanta u galay wasiiro dhowra ayaa laysu keenay waa loo gacan taagay waa qalad weeye qaladkaasina waxa weeye qalad ee dastuuri ah weeye halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug maxamed carabey ayaa ka hadlay halka ay ku bixi doonaan lacaga gaaraya boqol iyo konton kun oo doolarka maraykanka ah oo ay ku wareejiyeen guddiga abaaraha qaran ee dowladda soomaaliya ay u xilsaartay guddigan oo gaaray meelo ka mida maamul goboleedyada dalka ayaa si isku mida lacagahani lagu qaybiyey maamul goboleedyada kale ah galmudug jubbaland koonfur galbeed soomaaliya waa hirshabeelle iyadoona loogu talagalay in lagu samato bixiyo dadka abaaruhu ay haystaan lana geeyey lacagahan goobaha ugu daran ee ay ka jiraan xaaladda abaar lacagahan ayaana ka mid ah lacaga ay yabooheen muwaadiniin soomaaliyeed oo ay qayb ka yihiin xubnaha ugu sarreeya dowladda federaalk soomaaliya iyo qaar ka mid a murashaxiinta u taagan taagnaa xilli hore qabashada xilka madaxtinimada soomaaliya ka hor intaan la gaadhin sideedda bishan februari oo la maxamed cabdulaahi maxamed farma guddiga abaaraha ayaa waxa ay gaareen xarumaha maamul goboleedyada dalka caribey waxa uu sheegay in lacagaha loo keenay ee gaaraya boqol iyo kontonka kun ee doolarka maraykanka ah inay gey doonaan goobaha ugu daran ee haatan ay ka jiraan xaaladda abaareed aadka u daran gaar ahaana goobaha sida aadka looga soo sheegayo biyo la-aanta baahsan ee ka jirta lacagahan ayuu sheegay in si isku mid a loogu qoonday doono degmooyinka ee kala duwan ee ka kooban tahay galmudug qaar ka mid a maxaabiista dhexe ee magaalada muqdisho ayaa baaq u diray madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo oo ay ugu baaqeen in dib u-eegis lagu sameeyo xukunada kala duwan ee lagu riday ama loo haysto waxa ay tilmaamid dhalinyarada ku xiran xabsiga dhexe in haddii aan cafis loo fidi karin xataa qaarkood dib loo eego xukunada ay ku xukuman yihiin iyo eedeymaha loo haysto oo ay sheegeen inay yihiin kuwo waxba kama jiraana dhinaca kale waxa ay sheegeen inay ku faraxsan yihiin doorashadii muqdisho ka dhacday ee lagu doortay maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo
madaxweyne farmaajo waxaan leeyahay waxaan in badan in badan in badan in badan sugaynay maalin un inaan dib xorriyadan u helna xaqiiqatan habeenkii la doortay ama mudana madaxweyne lagu doortay rag naga midow waxay u ooyeen ama indhahda ilon uga timid kamaa inay xorriyadooda heleen oo kale waxaan sugaynay dayax dayaxiina maanta ayuu yimid waxaan u baahanaa waxay tahay mudana madaxweyne annagoo maxaabiista xabsiga dhex ku xiran ah oo kun iyo laba boqol oo qofood gaareen waxaan kaa codsanaynaa oon maanta kuusoo wacnay inaad cafis gud noo fidaysa ama xitaa hadduu cafis culis yahay racfaanka maanta ina loo diiday inna loo ogolaado waxaan kaa codsaynaa inaad il gaaran ugu fiiriso adigoo xafiiskaagi tegin ayaan kula soo xirinay maalinta xafiiskaaga tegnan waxaan kaa sugi doonaa jawaab aan ku faraxno oo kun iyo shan boqol oo qofood oo shacaba maanta ay ku farxaan dadka qoraxda kuu taagan ee kuu banaan baxaya ee kusoo dhaweeya waa hooyooyinkan waa waalidkan waa walaalehen waa caruurteeni waxay qoraxda kugu taagan yihiin waa farxaday kugu faraxsayan uwa farxi inaa annagana noo geysood weel nooga dhigto ugu dambeynna magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya waxaa laga dareemayaa qabanqaabada munaasabadda caleemasaarka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya taasoo lagu wado toddobaadkan gudihiisa inay ka dhacdo caasimada soomaaliya ee muqdisho wadooyinka magaalada muqdisho qaybo ka mid ah ayaa lagu xardhay calanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya inkastoo loo qoondeeyey munaasabada sida warar hoose aynu helayna ay sheegayaan in labaatanka bisha ay ka dhici doonto magaalada muqdisho balse warar kale ayaa sheegaya inay suurtagal tahay in xilligaasi ay kasoo hormarto caleemasaarka madaxweynaha jamhuuriyadda ka hor ayaa waxa uu haatan kusii shaqeynaya hotel ka mid a hoteelada uu ka degan yahay caasimada soomaaliya ee muqdisho kaasoo ku dhow garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho wufuud kala duwan ayuuna madaxweynaha muddadii halkaasi uu ku sugnaa kula kulmay waxaana ka mid ah safiirka dowladda talyaaniga u fadhiya soomaaliya iyo sidoo kale mas-uuliyiinta jaamacadda carabta ka fadhiya soomaaliya madaxweynaha maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa sidoo kale sii wata kulamadiisa gaargaarka ee uu la leeyahay dadka ay qusayso arrimaha soomaaliya warkii oo aad ka dhegaysanayseen raadiyo wardheer khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawadee naga dhegaysanayo waa naga intaa waxaa warkaydiin akhrinaya anigoo saaxiibkiin maxamed nuur amiin tan iyo intaan mar kale dib u kulmayno sidaa iyo nabadgelyo